إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ان شاء الله تعالى sida cinwaanka ee muxaadarada sheekheenna sheekh moxamed cabdi daahir wuxuu inoo geli doonaa tadkiiru lumma biwujuubi itibaaci madhabi salaf yacni macnaheedu wuxuu yahay inay waajib tahay inuu qofku raaco madhabkii salafkii saalix ahaa asalaf alkiraam in la raacaa inay faral tahay wax kalena aanay bannaanayn in la raaco fahankoodii iyo tafsiirkoodii ayaa ummadda la xusuusinaya ama loo sheegaya marka baaraka allahu fiikum sheekheenna aynu ka faa'iidaysanno wuxuu inoo sharaxayaa ama inoo balballaadhinayaa oo uu inoo qaadadhigayaa madhabka salafka in la raacaa inay faral tahay ama dee fariido ay tahay oo qofku wax kale inaanu eegin ayuu sheekhu insha allahu tacaala inoo sharixi doonaa markaa dhaga furan inaynu sidii nadawe kuwii horeba sheekh cabdulqacaad sheekh cabdulqaadir cukaasha isagu kelmad buu inoo jeediyey mafhuumuljamaaca sheekh ciisena waa kii ka warramay tafaruqa iyo markaa dhegaysi wanaagsan insha allah baaraka allahu fiikum sheekhana waxaan leeyahay kusoo dhowow sheekh mashkuuran ma'juuran baaraka allahu fiikum
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله منها عروان لاهي لكن شيخ ماهي شيخ العلم نقول ماهي لكن ملاها عرضة هذا انت عرضة يا شيء واحد وا اسكاهي شيخ laakiin culimmada idinla joogta cilmina kuma gaadho khibradna kuma gaadho nuurna iyagaa hadeeleh oo waddankiibay joogaan ninka waddanka joogana nuur buu leeyahay lagaba yaabo qaarkiin inay hiyiga iyo qalbiga ku hayaan inay badda badda soo jeexaan ama ha ka baxsado ama ama ha ku dhintee hadda sh- sh- shuhadadu waa fara badan yihiin waxaa ka mid a shah- shuhadaa walbixaar soo ma ogid ya marka ma aqaantay shahaadadaas inay xagga sharciga ay sax tahay laakiin xaqiiqatan dadka meeshan jooga nuur bay leeyihiin waa dad fiican oo aan maaragtay muxuuha macaasi iyo haye macaasi fara badan iyo noo- wax noocaas oo kale ah aan ku dhex jirin in isagu u qasda mooyaane laakiin mid iska taaltaallo oon dariiqyada calalaqada arki mahayaan Eh, hargeysana waxay ka mid tahay magaalooyinka mubaaraka ee muslimiinta xaadira min xawaadir alcaalam alislaami waa meel aada iyo aada u barakaysan inay barakaysan tahayna waxaad u garanaysaa dacwadan sida ay uga hirgeshay ooga taabaqaaday oo dadkii aanay u maqli karayn xaqiiqatan ila hadday maqli karayaan maydnaa fadhideen halkan waxaad waxaad doonan lahaydeen muxuu aha nimanka dadka kalenta ee sheeg sheegaya wax laakiin waxaa meesha ka muuqata dadkii inay eh, ahlu sunno yihiin oo ay jidkii toosnaa ku dhaceen ilaahayna waxaan idinka baryayaa inuu idin dhammaystiro masiiradaas oo ay ilaahay inuunugu dilo inugu nooleeyo waxaad ku bishaaraysataan een, dacwadan dacwa salafiya ma aha dacwo oo dadka ka faa'iidaysata yacni dadka salafiyiinta ah ee culimmada ah haddee waxaan u malaynayaa sheekh cabdirashiid isagaa haddee she- sheekh rashiid isagaaba muxuu ahaa idin- halkan aad ku aragteen imisaad biica ka qaaday sheekh imisaad biica ka qaaday walaa waaxid aa wakaade baleeg soo ma garanaysid Ah, marka meesha waxaad ka fahmaysaa marka inay dadka wax u tarta mooyaane oo ay wax barto oo dabadeedna isagoo xor ah dee oo aan qofna lagu khasbaynin inuu maaragtay eh, cid kala raaco ya qaraabadiisii la jooga hooyadii aabbihii walaalihii jaarkiisa odayaasha ixtiraamaya eh, maamulka iyo dowladda ixtiraamaya waa nin waxaa weeye rajul ninka ninka salafigii sheekh waa rajul umma ummaddiisu ku ku dhex jira soo ma garanaysid laakiin nin laga dhex saaray ma aha oo dabeedna qol yar lagu xidhay soo ma garanaysid oo dabeedna miftaaxii markii lagu xidhay badda lagu tuuray miftaaxii ka soo bixi maayo allahuma ilaa ilaahay inuu nin kale u keeno oo markaa uu ka fura mooyaane waa mushkilo marka dacwada aan idiin wadnaa marka ma aha ta- ta- middaa ma aha ta labaad waxaa aada loo faafiyey war kuwan salafiya salafiya ku haya waa salafiya jadiida waa mid cusub weyo darad meesha laga soo aasaasay waxaan rabaa inaan idin cilmiga sh- culamada idin hayso insha allah axaadiis iyo waxaas laakiin waxaan rabaa inaan wax idin fahamsiiyo waxaan idin fahm waxaan idin weydiinayaa goormaad maqasheen salafiyada jadiida bal nin qof ha istaago ha yidhaahdo waxaan maqlay wakhtiga iyo wakhtiga goorma maqasho sheekh goorma kugu horreysay salafiyada jadiida inaad maqasho labadii kun iyo sagaalkii ka hor yaa maqlay ka hor laba kun iyo sagaalkii ka hor yaa maqlay ka hor ka hor Qo- qaxootige Ki- kii hore ee dulcad iyo meelaha goormay ahayd marka goormay ahayd ما شاء الله ninkan aan jeclahay ya goormay ahayd soo may ahayn kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii buu dhagaa eeg hada bal hadda eega billah calaykum iyaguna waxay yidhaahdaan waa dacwo bilaabatay sagaashankii sax oo rabiic sameeyey saasay yidhahdaan marka hadda waxaa inoogu daaweyn magacaaga maxaa sheekh cabdullaahi guura jaamac wuxuu yidhi sagaal iyo siddeetankii meelahaasaan maqlay ka hor yaa maqlay ka hor ka hor yaa maqlay yes hay oo oo oo oo casaawiir ya ha jazaak allah khayr aqdam waaxid maqlay wakaas waxaan waxaa laga yaabaa inuu eh, maadaama uu da'diisa ay weynaatay waa afar iyo siddeetankii bay ahayd afar iyo siddeetankii bay ahayd nimanka u bixiyey dadkii markaa waxoogaa tawxiidka dhigdhigi jirayna waxay ahaayeen nimankii ikhwaanka ahaa waa muqdisho ikhwaan marka hadda ogaada marka sheeko xariirta ay dadku akhriyaan ee laleeyahay sagaaشhankii bay bilaabatayoo sheekh rabiic nin la yidhaahdo ayaa sameeyey bahasha hadda ma masjidkan waxaanu ka ka burhaaninay odayaashii inay yidhaahdeen ka hor baaban maqle anagu idan rabiic ma samayn marka maraykanna ma samayn yuhuudina may samayn ragga u bixiyey dadka tawxiidka dhiga ikhwaankay ahayn haddii qaarkiin ku jiro iska raalli ahaada sababtoo waa diin baan difaacayna anagu soo ma garanaysid marka waxba kama jiraan marka idan meesha waxaad ka fahamtay marka mar alla markii la arko qof sunno wata ilan lama odhan karo salafu saalix buu ninkaasi ku tiirsan yahay lama odhan karo masalada ma nin baa ku odhan kara muslima oo caamada u sheegi kara war ninkani muxuu akhriyaa warniyahow maanta oo dhan saxaabadii hala raaco ku haya saxaabadii iyo taabiciintii iyo dee taa hadduu saa yidhaahdo dee waa la shiiday habrahaba shiidi doona soo ma garanaysa iyo islaamaha meelaha jooga war war naga tag saxaabadaan raacayna laakiin waa in wax kale la sameeya wixii la sameeyey baa marka wuxuu noqday salafiya salafiyadu way fiican tahay middana waa jadiidiya haddaba midaynu akhriyayno maanta middaa ma aha waxaa weeyaan salafiyadii xaqa ahayd waxaan rabaa marka haddii aan qalloociyo xaqa waxaa uleedi inaad tirahdaan sheekh waa qalloocisa mid kaloo cusub baad sheeg- aad sheegaysa xaqa waa uleedihin oo aan u fasaxantihin anna haddee danbay ii tahay haddii la issoco soo ma garanaysa oo haddee qofka bini aadamkiihi waa gafaxaya waajibna waxaa ku ah muslimiinta in ay aqbalaan wixii ku wixii ku yimid fii suurati alcasr waalcasri ina alinsana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaq watawaasaw biالsabr watawaasaw biاlxaq waxay ka dambaysaa markii iimaanka iyo camalka saalixa ah aada kulansato ha la fadhiisanin gurigee dadka ku faafi baa la yidhi oo dadka cilmiga bar oo camalka saalixa ah bar laakiin watawaasaw bilxaqi baa la yidhi tawaasawna waxay ka timi min atawaasi waa mufaacala ficlun yaأtii min aljaanibayn oo macnaheeda uu yahay duuduub ahaan u diyaar garow inaad dadka saxdo adigana lagu saxo laakiin sixitaanku xanaf buu leeyahay waxaa laga yaabaa qofku inuusan u adkaysan qofka markaad tirahdo ni waad khaldan tahay bal istoosi ama aniga lagu yidhaahdo soo ma garanaysid waxoogaa wax sahlan maaha sixitaanku macnihiisu waxa wey operation ninka dhakhtarka muxuu sameeyaa ya yacni waxbuu saxaa soo maaha markay shirkaaga wax ka noqdaan qabsin baa ku helay wadnihii baa fadhiistay waxbaa dhacay dee waxbuu saxaya mar buu wax goynayaa oo mar buu wax tolayaa soo ma garanaysa haddii kaasina xanuun buu leeyahy soo maa waa inuu adkaystaa qofkii waa ina war waa lagu qalayaa dee saxiix baa la odhanaya dee okay baa ohanaya ama ilmo caruura weeye marka la yidhaha waa lagu qalayaa buu boodaya markaasu isagoo cabaada ayaa la gelinaya dabeedna irbadii baa lagu mudaya waa saas wey marmarka qaarkood waxaa dhici karta carruurta inay ku candhuufaanba dakhaatiirta dee markuu carruurta ku candhuufaan haddii uu burqaata ka war markaas ara watawaaso bisabr watawaaso ish bisabr waa in la sabraa marka marka jadiidiyada iyo waska waa iska qaada waa iska sabrayna ay nimankaasi muxuu ahaa inuu garaacaya waxba kama jiraan laakiin xaqa maaha idan ta aanu sheegi doono waxa weeyaan waa soo koobayna insha allahu tacaala in aynu maaragtay muxuu ahaa isu sheegno madhabkii salafka awalan salafu saalix maxaa la yidhaahdaa mad- man hum asalafu الصaalix allah subxaanahu wa tacaala horta salafku saalixa waa saxaabadii weyn ayay ka bilaabataa saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciin oo kuwaas iyo atbaacdooda wixii raacay ilaa qiyaami الsaaca wakti kuma xidhna zamanna kuma xidhna qofna kuma xidhna zaman kuma xidhna qof kuma xidhna soo ma garanaysid midna kuma xidhin waxay ku xidhan tahay uun nabiga in la raaco iyo saxaabadii iyo wixii raacay allah wuxuu yihi subxaanaه wa tacaala والsaabiquuna اlأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaar والذiina اتabacuuهum bإxsaani radia allahu canهum وraduu canh وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم الله وحو الشيخ سبحانه وتعالى آيات دودوب هانتيدا إنه إلهي راضي كالنغضي مهاجرين ينصر طيب يا إخوان لكن كوح صدحاء ورالي لكن نغضي مهاجرة أو جنة الله بلنقاضي سيدا صحابة الله بلنقاضي هرتا مسألة حلقة أسكدك صحaabadii المهاaجir والأنصاar ilaahay baa raalli ka noqday waana أhlu janno jannadayna ku waarayaan soo ma garanaysid waanay waana waana liibaan weyn soo ma garanaysid nimanka شhiicada la yihahdo waxa ay marka akhriyahayaan zanaadiqada ah waa in la iska ilaaliya qur'aankii bay inkirayaan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بويدي مهاجرين وأيو أنصار وأيو والصحابة دي ما إن بسي أهايين كما نام بأهايين مركز وحي لهذين كل قدوة قالوا بين وإلهي بابيري سبحانه وتعالى رالي بان كأهي جنة نب الله قاضي إيه ما أقول مياه يقع عقيدة حكم البداء إن إلهي وحي الله وموته تيبي موذا يعني مركز إن إلهي لقد بقى waxba kama jiraan waxaas marka in la iska ilaaliyo weyna markaas laakiin nin aan saxaabadiiba diidanayn ayaa wuxuu ilaaway waladiina tabacuuhum biixsaan tan la ilaaway tan weeye oo dad fara badani aanay fahminba waladiina tabacuuhum kuwii raacay markaasaa la biixsaan caqiidadii ku raaceen camalkoodii bay ku raaceen akhlaaqdii bay ku raaceen iyo aadaabtii soo ma garanaysid kuwaasina ilaahay wuxuu leeyahay raalli baan ka ahay jannana waan u ballan qaaday haddii marka aada rajaynayso inuu ilaahay raalli kaa noqdo hadday raja kaaga jirto inaad jannadii gasho maa fiish ariiq aakhar ya akhi dariiq kale ma jiro oo aan ahayn inaad raacdo saxaabadii markaasi macad yahay idan maxaa marka aad ku diidi kartaa inay waajib kugu tahay cayni ah fardu kifaayo maaha afartiina salafiyiin noqdo maaha fardu kifaayo ma aha ee waa fardu cayn hadduu qofku ila ilaahay subxana wa tacaala dadka wuxuu u abuuray inay caabudaan dabeedna ninkii caabudo oo janno geeyo kii kalena oo naar geeyo haddii marka aad janno doonayso oo ilahay inu kaa raali noqdo aad doonayso maxaad kaga maarmi kartaa inaad saxaabadii raacdo marka abadan soo ma garanaysa waajib bay kugu tahay marka aad raacdo waladiina tabacuuhum biixsaan soo ma garanaysa radia allahu canhum waraduu canh waacadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaar khaalidiina fiiha abada dalika alfawz alcadiim haddaba salafka la sheegahayo waa saxaabadii iyo wixii raacay wey adigu haddaad raacdo bisidqin wa xaq waxaa tahay waxaasaad leedahay soo ma garanaysa ilaa qiyaami saaca maxaa yeelay rasuulkeenna yidhi ma og tahay oo daa'ifadaas saxaabada raacaysa inay jirayaan weligood rasuulkaa sheegay calayh isalatu wasalaam laa tazaalu طaa'ifa min ummatii ظaahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaأtiya amru اllahi wahum calaa dalik ka zuuli mayaan inay jirayso طaa'ifa min ummati ummaddayda طaa'ifo ka mid ah inay jirayso oo xaqa maaragtay muxuu ahaa haysata oo weliba daahir ku ah markii mid uu inxiraafo qayraysa war kada kada kada ya odhanayso way jirayaan ninkii hadda rajaynaya inuu wuxuu doono samayn karo dabadeedna aan la odhan ka daa hadeer heerdheh dee dhulkaa iskaga guuro meel kale ha aado jubiter iyo saturn iyo halkaa meesha la yidhaahdo dhulka alard sotan maaha sow bini aadamku halkan kuma noola weligood waxaa jiri doona daa'ifa diinta ku toosan oo qofka inxiraafa odhan iska jawaab her hadduu ka joogi waayana odhanaya haddaba war ninkaa dabayshaye ka hadha ninka aan rabin sidaa ana ansaxu an yartaxil min hadihi alard meelaha iska aado meelaha kale hadduu duuli karayo maraykanka iyo ninka kuwa kuwaa yidhahdo cirka aadnaayo cirka de ha aado hadduu soo dego oo inxiraaf sameeyo shaki waxaan lahayn mid yar adeer meeqa jir baa tahay emise jir baa tahay emise jir baa tahay ya ma ninkan sheegay ha lix iyo toban sidaa ku qabsanaya oo ku odhanaya ka daa ka daa adeer ka daa soo ma garanaysid dabeedna haddaad tidhaahdo no may may may may aamus carruur baa tahay waxaan ku maqli doonaa mashaayikhdii dabeedna mashaayikh war waa kaa qubman yahay ka joogaleh hadda annaga haddee shee sheekh sheekh rashiid anaga haddee la- lama tirsan karayo haddee nin waxaa weeyaan dhowr iyo toban sannadood muxuu ahaa طaalib cilmi ahaa laakiin annagu hadda waxaanu joognaa da' baan joognaa mogta marka waxaa weeyaan berigii horena ee, dad da-a oo xoogaa tawxiidka ku qanacsan may badnaan jirin imika sheekhow ya haddii inankaa la diido dee waxaan odhanaya war inanku waa ka quman yahay ka aamus sax warala marka sanad baad haysataa ninka odayaal baad leedihiin waxaa weya ha ka leexanina dariiqaas odayaashaasina idinku idinku tasarufi mayaan oo idin diri mayaan muxuu ahaa mudaaharaad oo hadday mudaaharaad idin diraan ka diidade kuwaasi ma aha ahlu sunne qofkii mudaaharaadka ugu yeedha ka diid ee ku yidhahda dowladdaan ku mudaaharaadaynaa ka diid soo ma garanaysid hadduu ku yidhahdo isqarxina dee adeer adaa odaya isqarxidha ya adaa adaa adaa adaa iga baahi badan soo ma garanaysa wiil yar buu kuleeyahay xorulcinti baa kusugaysa isagu muxuu kaga baran xorulcinta laa ilaaha ila allah ka soco adeer heedhe marka laa yaduruhu man khadalahum walaa man khaalafahum saddex qolay noqdeen marka dadkii qoladaas mansuuriinta ah xadiid kalena mansuura buu leeyahay ee ilaahay u gargaaray soo ma garanaysa ee xaqa ku taagan koox wey waxaanad ka fahmaysaa inay qila yihiin fi lcaalam daa'ifa baa layidhi marka dawaa'if kalaa jirta oo diinta u nasab sheegata oo aan la socon labay u qaybsamaan mukhadiliin iyo maaragtay mukhaalifiin labadaas wey mukhaalifiinta aan ku horeeya waa gaalo waa mubtadica waa fasaqa asxaabu alahwaa weeyaan nimanka mukhaalifiintii kuwaas sida loola dhaqmo waa garanaysaanoo dee adiladan baa lagu akrinaya laakiin waxaa jira nin cilmigoodii bartay adaa'ifa almansuura oo axaadiistii bartay oo qur-aankii bartay oo madhabkii salafka bartay laakiin isleh niyaho haddaad xaqa garab istaagto ya arma muxuu ahaa xoogaa dee waa koox yare dee adeer daaskaagii wax soo gelayaa ma jiraan afar xabo oo salafiyiin aho maarata ayaa soo gelaysa dadkaa lagugu diraya baqdin baa alla geliyey jeebkiisiibuu u naxayaa eeg markaasuu u gargaari maayo ila waxaa waajib kugu ah an takuuna saaxiba alxaq aw musaaciduhu soo ma garanaysid inaad saaxibalxaq noqoto ama haddii aadan cilmigaa aqoonin markaad ogaato inuu sax yahay ninkan inaad u gargaarta lagaa rabaa laakiin haddaad u gargaarto sida isaga loo nacay baa lagu nici oo kuwa mukhaalifiinta ku nacayaan u adkaysatah marka u adkayso marka mukhaalifiin baa jirta iyo mukhadiliin لا تكن مع المخالفين أولا ولا تكن في صف في صف المخذلين dadka iyaga oo leh sheekh rasiid waa quman yahay markuu ka hor yimaado sidaa lagu arag xaggaa maraya taasi yaanan dhici sheekh soo ma garanaysa idan dawaa'if kala jirta marka oo rasuulku waatuu yidhi alayh الsalatu wasalaam yani xadiidkii wasataftariqu hadihi اlumma calى halaaثin وsabciina firqa kulluhaa fi naar ilaa waaxida waa caddahay marka inaynu laangaab nahay soo maha sheekh ninkii doonaya dad fara badan iyo alaab iyo haylaan haylaan laa makaana lahu bayna salafiyiin abadan soo ma garanaysa hadda hamoodina masaajidka inaad buuxisay inaad fara badan tihiin qilaa tihiin imisaa hargeysa ku nool imisaase muxuu ahaa akhrisata muxuu ahaa tawxiidka waa iska garan kartaan idinkuba laakiin waa ladan tihiin xaqiiqatan aad baa u ladan tihiin kolley meel aan joogno markaanu soo gallo masaajidka ninkii toban helaa waa taajir toban labaatan waxayna aada u jecel yihiin dadku muxaadaraadka muxaadaraadkuna wax uma dhisan wax waxa dhisa ee beera madhabka salafka waa cilmiga wey cilmiga weeya inuu qofka u fadhiisto oo uu tuur yeesho siduu saa u leeyahay ya weeyaan waxa beera cilmiga muxuu ahaa madhabkaas nin baa waxaa laga sheegay odaya odayaashii hore ah yaa wuxuu la yaabay nin xer ahoo dee akhris akhrisada kitaab saasuu ku hayo oo gaaja ay dishay markaasa wuxuu ku yidhi walle fadhi dawacaalow fadhi libaxya fadhi libax baad yeelan doontaa macnaha markaa dee cilmiga aada barato oo aada noqoto qof dadkii anfaca ya dee libax buu noqonaya sida cataa oo kale iyo cataa soo ma ahayn muxuu ahaa mawla ibnu cabaas soo ma ahayn ya soo caynkaa ma ahayn cikrime iyo oo markii dambe wuxuu isagu yidhaahda mooy wax kale aan la qaadanayn markii dambe markii dee uu cilmigii bartay cikrime wuxuu odhan jiray wax fahmo badan baan ahaa laakiin waxaan ahaa nin ciyaarta jecel markaasuu ibnu cabaas kursiga ku fadhiyo lugtiisa igu xidhi jiray buui markaasuu i xifdisii jiray muxuu aha diinta dokaa sheekh waxaa weeyaan inaad marka laasimto xalaqaadka ood culimmada laasimto fadhigeeda ood wax akrisato ood edab yeerato cabdullahi mubarak soo maaha ninkii laga sheegay soddon sannadood baan edabta baranhayay buui cilmigana labaatan sano keliyaan bartay buui konton sannadood wey soddon wuxuu baranayay edabta edab buu baranayay edab ata'adub maca alcilm maca alculamaa maca annaas bal u fiirsada masaladaas sheekh soo ma garanaysa sabirkaa ma leenahay marka inaad konton sannadood soo socota aad halkaa fadhido abadan nin walba wuxuu ku fikerayaa jaamacad ka bax dabna dhakhtar noqo dabeedna adigoo caama un baa lagu sheeg sheegi doona salaada shaki ma leh weliba hadduu fiican yahay wey ninka dhakhtarka ahe fiican oo kaa aqbalaya inuu diinta uu ka qaato dadka ehelkeeda culimmadeenna saxaabada nin ka mida oad garanaysaan cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu ayaa wuxuu sheegay can النebi sal اه عlي slam qaala khayr الnaasi qarni uma اladiina yalunahum uma اladiina yalunahum uma yajiءu aqwaam tasbiqu shahaadaة أxadihim yamiinah wayamiinuhu shahaadaته rasuulku wuxu yhi alيه الsلatu slaam dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga bardu waxaa iska iska faafay khayr اlquruuni qarni ma ansixin bay yidhahdaan khayr اlquruuni qarni ma ansixin ee khayr اnnaasi ama khayru ummati labadaas ansaxday bay yidhahdeen ayib qarniga ugu fiican ayib uma ladina yaluunahum uma ladina yaluunahum waa kaas marka marka haddaad ummad la soconayso marka dee ummaddaa khayrka lagu sheegay inaad raacdo maxaad kaga maarantaa marka dad kolley dad ummad la soconaysaa moogta ya inaad marka raacdo ummaddaa haddaad se iska diido yaad raaci jahi bnu safwan asaalixi ya abuhudayl ibnu callaaf muxuu ahaa camr ibnu cubayd kuwa miyaad raaci marka ya bal eeg sheekh ninka iska tegay abubakar cumar cuثmaan cali ya طalxa bn cubayd illaah cashar اlmubashiriin ya asxaabu beder uxud beycat ridwan atbaacdoodii taabiciintii atbaacu taabiciin aimatu اlhuda imaam shaafici imaam axmed imaam malik ya sufyaanayn xamaadayn cabdiramaan cabdiraxmaan mahdi abu saciid war raggaa ninka diida adeerheedha xaggee buu raacaya marka xaggee buu aadaa hadduuse aada muxuu ka helaya mataqan wax loo akriyayo waxaa loo akriyayaa wax adugu daberigi aan ku aan ku aan muxuu ahaa wakhtigaas iskaga qaadno ya معالم في طريق هذا الدين مستقبل لهذا الدين الإسلام المستحراء الإسلام مس- مشكلات الحضارة وريا الله يا الله الله maxaa ku yaala meeshaas kuma yaalo sida loo istajaysto kuma yaalo sida loo tukado laa ra'sa maxaa ku yaala waxaa ku yaala thawra waa un lagu cabayn un sidii baarluunkii oo kale waa lagu buufin dabeedna hadhow waa qarxan un dabeedna waa lagu tuuri waa xaqiiqa masalaas wey marka bugaagtan buugaagtan ay mufakiriintu qoreen ka fogaada ka fogaada dad baa ku lugo-ay sanawaad akhriyayay sooma garanaysid waa in la akhristaa muxuu ahaa bukhaari muslim tirmidi waxaas in la akhristo yani kutubta in la akhristo wey marka dadkaa khay- khayrka badan la weeyaan manhajka salafka آه، الحديث كان هو خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم طيب يا اخوان يا خير امتي قرني كسب هريره وريي كسو ان عائشه رضي الله عنها قال سال رسو- سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير قال القرن الذي انا فيه ثم الثاني ثم الثالث حديث كاسنا واركيسان سدو ما ارتحوها وعجائبك او يحيي أن أحاديث فرق بدن وحا كمذا مثلا إنه رسولك يقول عليه الصلاة والسلام أحسنوا إلى أصحابي أصحابتي إذا أو إحسان فلا ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم طبعا نوحا إيمان دونه أمتك لا وعن خير لهين وحا كمذا مثلا إنه يقول ثم يجيء قوم يحلف أحدهم على اليمين qabla an yustashhad nimaan la dhaarsanba maxaakadda ma ku aragtay niman iska sii taagan oo le war maxkamaad gelaysa ha ii akhri ii akhri wixii kugu dhacay maxaad doonaysaa inaan ku- kaaga markhaati kaco soo ma jiraan waa jiraan baa la yidhi cagaas sheekh wuxuu ku leeyahay ii aniga ii akhri waad xifdisiinaysaa ninkana ka iibsaday muxuu ahaa caynkaas dukaaman ka iibsaday kida kida hebel baa ogaa hebelka waa isaga weeye haddaa loo sheegay loo akhrinayo isagoo oo aan waxba laba weyd- weydiisanin oo aan la istishhaadsanin baa ayuu shahaado galhaya oo ku dhaaranaya weliba faman axaba minkum an yanaala baxbuuta- baxbuuxata aljanna فليلزم الجماعة نيكي دوني إنو جندا يراحة يذكروا يا خير كذا يا برواقة كذا هل لازم جماعة به جماعة كل هذا مفهوم جماعة ولا كشك يا مولانا سوف قرأنا سيدي وحاول صوكوبي إنو جرير طبري لبكو صوكوبي أئمة الهدى علمي قاعدتك الحلي إلا لازمه علماء كمان مارنتان لازمتي منهج كسنة iyo wuxuu ku soo koobay haddii dadka muslimiintii ay madaxa leeyihiin in la laasimo oo khayrka lagu ateeco hadday xumaan ku- ku faraanna aada xumaantaa aadan ku adeecin laakiin bisababiha ha ku bixin oo ah kaga hor imanin soo ma garanaysid bisababi hadihi almacsiya ha kaga hor imanin maxayna dhibaatay keenaysa طيب فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد شيطانك قفك أي لجرة قف كريه دمير هذا ده شيطانك حاليا وكأت كاو لوا حديهين شيطانك وكفك يهي سوف قرانيس طيب ولا يخلون رجل بامرأة qof yuusan gabadh la keli noqonin oo qol xidhan yaanu maaragtay muxuu ahaa dee iskula sheekaysan طيب فإن الشيطان ثالثهما ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن يعني ninka mu'minka waxaa ka mid ah muxuu ahaa calaamadihiisa markuu wanaag sameeyo uu ku farxaya markuu tukado markuu jamaacada ka soo qayb galo marka jamaacada aanu imaninna ee, ya- xasiin wey xasiin haddii adigoo guriga ku tukanaya sheekh sida habrihii oo kale islaamihii ya aada faraxsan tahay oad xanuunsan tahay dee in lagu daaweeye wey isuma garanaysa laakiin waxaa caado ah haddii jamaacada lagaa- lagaa- lagaala dhaqo oo macnaha lagaala hormaro inaad xasiin noqonayso shaki malaha wadaad baa ka mid ah culimadii hore salafka ma hadda ma xusuusta ma ma xusuusto magaciisa laakiin wuxuu ku yaallaa siyar aclaami nubala ayaa cishihii ayuu ka raagay markuu cishihii ka raagay ayuu orday oo wuxuu is yidhi masjidkii kale tag haddee microphonna ma jirin berigaasna ma og tahay wuxuu is leeyahay armaa aada ragcad ku gaadhaa wuu orday ise waa laga baxay mid kaluu tegey waa laga baxay mid kaluu tegey waa laga baxay markii dambe wuu iska tukaday wuxuu ku riyooday isaga oo tartan kula jira dad fara badan oo farda saaran isna faras ku saaray markaasuu dhaqaajiyey markaasuu gaadhi waayey si kasta ayuu u garaacay muxuu aha faraskii si kasta ayuu u garaacay waa ri- waa riyadii wey markuu ka quustay baa midkii ugu dambeeyey fardaha ayuu intuu ku soo jeedsaday wuxuu idhi lan talxaqanaa hebelow weligaana soo gaari maysid bimacnaa maalintaa keliya ee cishaha uu ka ka gaabeeyey saasuu ku fasiray ayuu uu leeyahay weligaana soo gaari maysid maxaa yeele dadkani waxaa ka go-an inay weligood jamaacada ku tukadaan ninkana waa maalinta waa gafay marka ninkii beriga weligiina la tukan jiray iminkana la tukan doona ilaa uu ka dhinto ilaa uu ka dhinto la tukan doona cishaha waa ka maqan yahay ninkana moogta aa naga soo gaari maysid soo ma garanaysa marka hamoodina maaragtay muxuu aha marka aynu guryaha ku tukanayno ya rag baad ka hadhaysaa rag aadan jeclaateen inay lacagta xaggeeda kaa badiyaan aadan jeclaateen aad iskuulka wada ji- aad ku- aad kula jirto inay dhibcaha ay kaa kaala hormaraan oo masalan yacni ad aad noqoto maaragtay muxuu ahaa aad aad boqol kiiba konton keento isna uu keeno boqol kiiba sagaashan ama boqol boqol boqol boqol kiiba boqol u keeno aad mar raalli kabaad noqoteen ikhwaani marka dadkani xaq bay ku taagan yihiin dadka xaq ku taaganna waa in la raacaa wey nimanka yuhuudda aba waxay yidhahdeen wa qaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu yacni yuhuuddiina gaar bay u yidhaahdeen kiristaankiina gaar bay u yidhaahdeen Ee, iyagoo wada socdo may odhan yani yahuud waxay yidhaahdeen kunuu huudan tahtaduu wanasaara waxay yidhahdeen kunuu nasaara tahtaduu soo ma garanaysa dabeedna ilahay wuxuu yihi maya waa nabiyullaahi ibraahim diintiisi raaca tawxiidkiisi raaca bal millata ibraahima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin dabeedna ilahay wuxuu yihi subxana wa tacala quluu aamana billah ilaa aakhiriha aayadda ku xigtaa wuxuu ilaahay ku yidhi fain aamanuu bimili maa aamantum bih faqad ihtadow hadday rumeeyaan wixii aad rumayseen dee way hanuuneen hidaaye ka sokaysaa marka ma jir waayo nimankaas khitaabka ku dhacayo oo la leeyahay fain aamanuu bimili maa aamantum bih waa saxaabadii wey bacda rasuuli lah sal l slam faqad ihtadow innagu hadda haddaynu hanuun doonayno soo inaynu rumayno maaha wixii ay rumeeyeen saxaabada ile khitaabka wuxuu ku dhacay saxaabada sax wala laa ikhwaan idan kama maarantid waajib bay kugu tahay inaad raacdo marka saxaabadii soo ma garanaysa culimmada salafiyiinta sheekhow ani soo raac ku dhihi maayo weligiin miyaad aragteen culimmada salafiyiinta oo haddaad ani soo raacin waad lumi ma ma arkaysid ra'aytum hada ya ikhwaan kulligood waxay ku leeyihiin kacab meeshaan kacab soo ma garanaysa saxaabadii raac saxaabadii raac saxaabadii raac saxaabadii raac insaaf wey wallahi in in loo insaafo weeyaan culo- culama muxuu ahaa dadka muxuu ahaa manhaj salafka ku socda dadka ugu yeedhaya in loo insaafo weeye oo baatilka iyo dulmiga lagu haya laga daayo goorma dadka ugu yeedheen muxuu ahaa ani soo raac oo kaale beeraha ifal oo kaale aqalaydis oo aniga maarata muxuu ahaa iga dambe oo ardaygaaga marka uu nin kale oo ehlu sunno ah taas waa muhiim ya uu is wax ka akriso cadhoonayo oo gabar ku buuraya xaggeedaas ya ha tegin halkaas laakiin haddii uu kaa celinayo mxuu ahaa hadduu kaa celinayo nin ahlu bidaca dee xaq buu leeyahay sidii abu ayu- ayuub assukhtiyaani ayaa waxaa la yihi ardaygiisii ayuu waayay camr ibn cubayd isagu u dhundhuntaa hadda nafteedana waxaa laga yaaba inay qaar ka dhundhuntaan sheekh sheekh rashiid oo mid meelaha ku jiro oo maaragtay muxuu ahaa aanu sheegayn inuu wax ka soo akrista laga yaabo oru sheeg oo weydi waxaa tidhahda ka- saan yeela waxaan u baahanahay fadnigan soo ma garanaysid marka u sheeg yasduqka insha allah markaasuu yidhi waxgeed qabatay isna wuu ogyahay sheekhu meeshuu qabtay markaasuu yidhi ninkaasaan u tagaa bui oo wax ka akhristaa walaakin nasmacu minhu lgharaa'ib muqadimada saxiib muslim ku ta- ayuu ku yaallaa muxuu hadalkaas nasmac minhu lgharaa'ib gharaa'ib baan ka maqlaa buu yidhi markaasuu yidhi nafraq min tilka algharaa'ib annana waxaanu ka baqaynaa buu yidhi annaga waan u tegi lahayne gharaa'ibtaad sheegaysa ka baqaynaa buu yidhi marka nin gharaa'ib sheegahaya dee ha u tegina laakiin ninkii xadaanaa anba'ana idin odhanayay qaala allah qaala rasuulullah adeheedhe waa inaad wax ka barataan idan waa muhiim jiddan marka ikhwaani in masaladaas aynu fahamno intaa waxaa weheliya waxaan u malanaya waqtigoba iska gaaban yahay inaynu ogaano in culammada manhaj salaf un baa la yidhahdaaye culammadii hore ma- ma- ma- miyay miyay miyay isticmaali jireen lafdiga asalafiya iyo salaf iyo manhaj salaf salafi muxuu yahay salaf muxuu yahay horta salaf waa wixii hore ibnu manduur wuxuu leeyahay isagaa sheegi doona insha allahu tacala laakiin intaana gaadhin wuxuu leeyahay culimmadu waa isticmaali jireen xataa kuwa mararka qaarkood laga yaabo inay eh, khaladaad sameeyaan مثلا waxaa ka mid a غazali oo kale wuxuu odhan jiray kalimaة السلف أعني madhab الصaxaabة والتaaبiciin bal ka warrama hadduu- hadduu hadduu ghazali sida leeyahay sheekhow wax laisku diidanaa maba ahaynba imika niman ay soo baxeen salaf markii xumad baa qabanaysa war maxay kaa bi'iyeen ya xum- way xumadoonayeen sababta waxay- waxay diidayaan dadku inay xoroobaan xornimadiina lala dagaalamaya inaad xor u noqotaan ood ilaahay keliya caabudaan oo rasuulka aad raacdaan oo manhajka saxaabada aad raacdaan baa la diidaya ila ninkaasi xor wey soo maha haadaa xor ninka laakiin xisbi ku jira xor ma aha xor ma aha manalada qaar ah xor ma aha inaana xor ahayn waxaa u daliila haddii uu khilaafo waa la eegi hadduu nin weyn yahay oo culays oo hadhow haddii la maago barshab jabsan doono waa la barbaryi suma garanaysa hadduu inan yar yahayna waa la eegi hadduu edabsanayo tajmiid baa lagu samayn laba bilood saddex bilood la hadli maayo tajmiidka lagu sheegaya waa hajri ogow ka hadda ay dadka ku ca- ku caayaan wey waa hajri weeye waxay u bixiyeen tajmiid tajmiid ma taqaan sheekh adumaad soo marin muxuu ahaa xisbiyada tajmiid bay yidhahdeen tajmiidku macnaheedu waxaa weeye waa hajri weeye soo ma garanaysa waa laga hijroonayaa wey haddii kalena waaba la saaraya fasl waa la faslinaya waryaa ka bax jamaacada shay shay lagaa saari karo islaamnimo ma tahay ya shay lagaaba saari karayo maxaa adiga ku ku dhex dhigay adiga hadda islaamka ma laga saari karaa lagaaba saari karo haddiiba aad ku jirto shay lagaa saari karaya dee waa maqaaxiye nin baa lehe iskaga tag dee adeer soo ma garanaysid diintan ilaahay baa leh allah soo dejiyey soo ma garanaysid yani hada ya ikhwaan jazakum allahu khayra warya wa- waxaad khilaaftay qawaaciddii xisbiga sidii haddii salafiyiinta ay u garaacayeen u garaacayeen bay hadda edab yeesheen oo berigii hore waxay dhihi jireen markay soo gelinayaan ubaayicuka ala ubaayicuka cala asamci waaaca fi lmanshat walmakrah waa tii nabiga laga qaadi jiray ninkaa xisbiga madaxda ka ah wuxuu rabaa in la siiyo taaco tii nabiga oo kale ah alayh salatu salaam fi lmanshat walmakrah wa fi lcusri walyusri waa ku jirta sooma markaad faqiir tahay markaad taajir tahay markaad faraxsan tahay markaad aan faraxsanayn kulli waa inaad raacdaa كو في المنشط والمكره لأنه وحلو ختمي جري شيخو وعلى منهج الجماعة إذا منهج كلا جري جماعة إله سو كراليس dadku haddan baryahan axsaabta waxay qoraan manhaj bay annagu manhajkaan ku socno waa kan bay ku leeyihin inte xaashiya qorqoraan soo ma garanaysa talbiisna waxay ka soo qaadanayaan xoogaa caqiida taxaawiya xoogaa muxuu haggan xoogaa agar soo ma manhajka ahlu sunnaha xageeba ku qoran yahay sheekh qur-aanka dhe haye xagee kale sunnada rasuulka alai salatu wasalaam ما إنه هذا اللي قروبه هي هذا إن دب لقر ولا هذا مثلا جماعة الاعتصام منهج كذا حويان كو رضاء الله تعالى الله بقى صدح فرسان لحد ضب سديد سقاط طبعا الله نقرف حباك قرأ له بركز ثم قرنيس هذا هذا وحاسك الله بهنا يعني إن الإثبات صه أنك سلفي وسيد إليه هنا إن الإثبات صه وما باهنا إن الحق القرآن تدري أفرح بصحب ولا قصيرات هذا هو منهجنا سلفينا ترى عدينسة ترى عدينسة ترى عدينسة فأنا مرة بتعضوه غورتي مرة بإيه هذا البخاري يقعد إلى سلفته بخاري أنا كسو هيلي ميزين إن المسلمين تكلا قيب قيب سو تكلا تحزيب سو إن حزب جوه كلية يقول لي إنه حقور الناس هذه المثل أنت عدون أن لو أنا كسو كحزب أنا كسو بحاول ويحناقي ويحناقي لكن هو كاس الشيخ رشيد هاي ها حناقو هدي لبا إنن أي مساجد كتجان أي نخيل تجان ميو حناقي كحناقي ما يد صوتها ما هذا موقتها يعني عندك أنا أقول ما أقدر أنت سو قرنيس بعض الحبار الساعة خلاص يعني طب إذا كتاب حق على قلب الله كتاب كيلو هذه إنه كود عيب ويانا كود ما haddaad hadday runtaa tahay oo aadan u haysanin jamaacadaad inay jamaacatlmuslimiin tahay oo ninkii ka baxa uu gaaloobayo ya haddii markuu iskaga iskaga tagana hala dagaalamin halkan sooma ogedin hargeysa niman baa loo bixiyey kurdiyiin idinku mayna soo gaadhin de jamaacadii berigaa ka jirtay bay xoogaa khilaafeen waa la bureeyey bas muqdisho sidoo kale ikhwaani ikhwaani dadka inay xor yihiin waa in la ictiraafo ya goorma goorma adoonsateen dadka iyagoo ilaahay u abuurtay iyagoo xor ah ayib ikhwaan marka waxaa loo baahan yahay marka in la ogaado salafiyada macnaheedu waxa weeyaan salaf saxaabadii wey iyo wixii raacay intaan isku waafaqsanna haddii wax kale ay sheegaan dadku iska diidade salaf waa saxaabadii iyo wixii raacay weliba saddexda qarni ugu horeeya ayaa lagu idlaaqaa kuwa kalena waa atbaacu salaf marka kuwaasi waa salaf eh ninka yidhi waan raacayaa haddee yaa-un baa loogu daray afcarabiga inay bartaa wey nimankan xarakiyiintii yaa-u nisba la soo ma yaa-u nisba alcarab alcarabi soo maha sheekh asoomaali asoomaali miyaana caynka ahayn sheekh يأذن معي تاي مياه نسبة مياه نسبة من صح كلام مياه نسبة صح كلام يجران مركز سوح ناقي يا مركز إلى هذا أنا سلفي إن شاء الله أنا سلفي يرسلون إن شاء الله أقول له زما الأحناف مني الأحناف يقولوا قالوا لي صدقت هذا إن شاء الله ما قالوا بين إن شاء الله طيب يا إخوان مركز أنا سلف مكان إلى هذا وحنوجد الصحابة الرأسنا ولا مساحة في الاستراحة لكن علماء هو استعمال جري ما نقوله culimmadii hore u isticmaali jireen waxaa ka mid a maalan nin la yidhaahdo daaru qudni ayaa waxaa lagu ceebeeyey cilmulkalaam buu ku hadhadlay markaasaa waxaa difaacay muxuu aha dahabi kitaabkiisa wuxuu yihi lam yashtagil alrajul wuxuu ujeedaa daaru qudni bishayin min cilmi lkalaam bal kaana salafiyan marka ha yidhahdeen muxuu ahaa dahabina waa salafiya jadiida ayib sidoo kale sheekh islam ibnu taymiya raxmat ullah calayh waatuu yidhi walaa cayba calaa man adhara madhab asalaf wantasaba ilayh wactazaa bih أو اعتزى إليه بل يجب قبوله ذلك منه بالاتفاق culamada sunniinta iskuma bay khilaafeenba ninka yidhaahda anigu waxaan dadka ugu yeedhayaa madhab asaxaaba in la ceebeeya maaha soo ma garanaysid maxaa jee maxaa yeelay faina madhab asalaf laa yakunu ilaa xaqa ma noqonayo waxaan xaq ahayn fahimta ya ikhwaan ayib haddaba waxaan wax yar ka sheegaynaa nacam ikhwaani haddaba manhajka salafka cilmi u baahan yahay cilmi ayuu u baahan yahay waa manhajka keliya ee aan la wadi karayn cilmi la-aan manhajka ikhwaanka waa la wadi karaa cilmi la-aan sababta nimankii sameeyey culumay ahayn nimankii sameeyeyba sheekhow ma culimay ahayn xasanulbadha culimo ma ahayn de mudaris buu ahaa ka baxay kuliyat alculuum ayuu ka baxay amba lafoolaan ka baxay macallin baan ahay soo ma garanaysid dee macallin buu ahaa loogu loo tababaray inuu carruurta wax baro caalim ma ahay ceebna maaha dee waa anigu inaan caalim kowni inaan ahayn muxuu ahaa caalim dee ceebi keeni maysa haddaan anigu aanan buuxinin kursigii culimmada ooaan dhihin anaa mila sheekh bin baaz ibn cuthaymiin haddaanan dhihin anigu oo aan naaqil ahay wax hadda idin soo guri waan soo naqilayaa un de waxaan iska ahay on wadaad idinla sheergaraynaya soo ma garanaysid wuxuu soo maqlay ee uu ku qancay soo ma garanaysid waxaan idinla wadaagayaa ee wixii aan soo maqlay soo ma garanaysid waana jecelahay saxaabada warba jeceshihiin saxaabada waa saxaabada waa jeceshihiin oo taabiciintii baa jeceshihiin oo culimadii baa jeceshihiin bas ila jece intaa unbaan idinku yeedhaya soo ma garanaysid haddii markay jilsada dhammaato aan afar laxba la baxon beeco ka qaadanaa haddee markaa khaa'im baanahay saasaana yeeli jirnay berigaan xisbiga ahayn ogow taa ogow daa'iman saasay ahaan jirtay afarta xabo shanta xabo marka sheekhu soo fadhiista meesha ayaa la odhanayaa niman la sii diyaariyey oo marka hore hawaamishta ah hawaamish ma taqaanaa hawaamish waxaa la yidhahdaa wakaa muxuu halkaa wey war dadka muslimiinta iyo sheekh isku meel bay ku jiraan ma fiish hawaamish allah yahdiikum hawaamix ala ma jiraan kulluhum fii qurfatin waaxida a tusama alislaam sax warma marka nin baa lasoo diyaa hawaamishta u ahaa diyaar uu yeelanaya markii maxaadaro ay dhamaata meel la geeliya dabeedna xabaxawada sageeya beeca laga qaaday hadda wixii ka dambeeya wakaas madaxa loo weynaya ilmihii yarka ah ee lix iyo toban jirka qur-aanka baranayay madarkasa isagoo ordaya oo xiiqsan un arbaca cashrin saac dig dig dig dig dig qur-aankii ka teg duruustii ka teg khalaas waa dhamatay maxay madax ba tahay baa la yidhi muuse waxaa baa loo xaafad baa loo dhiibayaaba wuxuu leeyahay dacwada ka wada dacwadu maxay tahay waa dacwat lxisb dacwat ullahi ma aha sheekh jazaaka allah khayr waysa jiraan nin yani xisbi ku jira oo dadaala waa la arkaya laakiin waxaa la la fidinaya kaas ujeeddada loo qabto duruustii waxaasna taas marka in laiska ilaaliya alka waxaas okay intaa haddii aan ku dayno waxaan idin leeyahay walaalayaal dacwadan waajib iyadaana nabadgelyo badan ood hubtaa soo ma garanaysid inay sax tahay waxay ku dhisan tahay kitaab waxay ku dhisan tahay sunna waxay ku dhisan tahay inaad kitaabkii iyo sunnadii u fahamto sidii saxaabadii kadibna aada ku dagaalanto ku jihaado sidii aada ugu camal fali lahayd oo sidii ibnuqayim aljawsiya raxmat ullah calayh uu u yidhi maaragtay muxuu ahaa jihaadu nafsi baa loo baahanya jihaadu nafsi manhajkan wuxuu ku dhisan yahay cilmi ay ku dhisan yahay sheekhaasi wuxuu yidhi jihaadu nafsi baa loo bahanya jihaadu nafsina wuxuu u qaybiyey afar afar mas'alo afar mas'alo ayuu u qaybiyey wuxuu yihi tacalum اlhudaa wuxuu ku yaalaa mujaradka saddexaad zaad اlmacaad ayuu ku yaala zaad tacalum اlhudaa waa in horta cilmigii la bartaa hudahana waxaa weeyaan dee kii ilahay uu sheegay huwa اladi arsla rasuula bاlhuda wadiin اxaq alhudaa muxuu yihi ibnu kaiir alcilm naafic alhudaa wuxuu ku fasiray ibnu kaiir alcilm naafic wadiin alxaqna wuxuu ku fasira alcamal الsaalix ilan di marka diintani waxa weeyaan cilmi naafica iyo in la aq- muxuu ahaa la dabaqo labadaba na cirka ka soo degay cilmiguna cirka ka soo degay sida loo dabaqayo nafteedina cirka ka soo degtay adiga lo laguma xilsaarin in adigu aada fasfasirato waana masalada la isku haysta buuli dad rag baa raba ilaahay oo kitaabkii ma- ma nasiisay ha annagaa fasirayna marka maanta waxa ka dambeeyay dee waa cajiib sheekh maya maya ma waxaas ma jiraan waxaa weeye salaadii waa qiimu salaat soo lama odhan waa qiimu salaa sax ayib see loo tukadaa marka ma adaa iska forfoorarsan mise waa inaad ka barataa muxuu ahaa nabiga alayh isalatu wasalaam kana nabiga ka barasa idan waxaa weeyaan waa in aada ogaataa cilmiga la sheegayo hudaha la sheegayo alhuda waa alcilmu الnaafic wa diin alxaqna waa alcamal الصaalix kaa markii aad dhammayso waxaa lagaa rabaa alcamal الصaalix waxaa lagaa rabaa aلdacwaة ilayh hadda wuxuu ku yaalaa usul ثalaaثa waxaa lagaa rabaa alsabr calى اlأdaa fiih markaas wuxuu u daliishaday suuraة اlcasr والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر intaas intaasi waxaa la yidhahdaa buuri jihaad nafs dabad wuxuu ku xijisay jihaad shayطaan jihaad shayطaanna cilmigii baa ku jira maxaa yeelay ninka shayطaan la yidhahdo laba saaruuq buu haystaa oo dadka uu kula dagaalamo mid waxaa la yidhahdaa saaruuq shahaw shubuhaat shubuhaad buu dadka kula dagaalami inuu gaal kaa dhigu dooni hadduu waayo bidci inuu kaa dhigu rabo hadduu waayona intaas oo uusan maarata hawadaadii iyo uu geli waayona saaruuq kaluu kula dhacaya oo la yidhahdo shahawaad olbaynantan eeg ya soo ma garanaysid war- war- muxuu ahaa eh, muxuu ahaa orodoo taajir noqo shan maalmood taajir ku noqo orod haddee shan maalmood suuragal maahe waa inaad tug noqotaa marka waka markaasu baa abwaabbuu kuu faraya shaydaanka maxaa lagula dagaalamaa marka waxaa lagula dagaalamaa naftii waxaa lagula dagaalamay afar soo ma ahayn shaydaanka waxaa lagu dagaalamay laba midda koowaad waxaa weeyaan shubuhaadkii waxaa lagula dagaalamaya alyaqiin ayaa lagula dagaalamaya yaqiinna waa min waa aclaa martabatin fi lcilm yaqiin waan hubaa kani inuu yahay muxuu ahaa nadaara soo ma garanaysid yaqiin baad kula dagaalamaysa shahawaadkiina ila iyadu waa dhab weeye inaan labaatan jir ah oo ay shahwa hayso ya oo gabadhi ay u dhoolla caddaysay adeer inuu sabro mooye haddee zinada inay xaaranta waa yaqaanaa marka sabir baa looga baahan yahay mar kale horeba meesha kaaga dhulcadanaysana iska iska- iskaga fogow oo guryaha ugu tegin markaad guriga garaacdo qab qab qab qab qab hebel ma joogaa maya inaadee soo gal maya waa soo noqonaya hadhe hadday keligee tahay hadday keligee tahay wey soo ma garanaysa qaar baa kelimada afsooxiliga maxay ahayd hoodi hoodi bay odhanayaan moogtahay intay iska soo galaan qaarna hooja dalqa bay yidhahdaan sidoo galaya waa seexanaya qolkiibu bedroomkiibuu ku- seexanaya sheekhu dadka qaarkiis marka hal is iraaliyo waxaa weeyaan shaydaanku sheekh kastoo tahay ya sheekh kastoo tahay salafi kastoo tahay gabadha hal iska ilaaliyo soo ma ahayn eh, saciid musayib adduunyada xoolaha yar oo igu aamina laakiin islaan gabowday oo siddeetan jir ah igu aaminen oo ninka odaga ah ka waran oo shay- oo garanaysan islaan waliba foolxun oo madow oo foolxun oo gabowday buuli wax shahwa miyaa ku jirta ha igu aaminin ha isdhihin marka wadaad baa tahay waad fiican tahay maa sha allah laa laa laa laa soo ma garanaysa raggu dumarka waa jecel yihiin sheekh marka iska ilaaliya shaydaanka marka waxaa lagula dagaalamaa cilmi iyo eh, yaqiin iyo iyo sabr wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuqinuun bilcilmi bilyaq- muxuu yihi bil- eh, bilsabri walyaqiin tunaalu imaamatu ddiin idan mas'aladaas waxaad u baahan tahay marka cilmi in lagu dhiso hal aayad baa i dhiman inaad inta diriso oo yani tusinaysa in aada u baahan tahay ninka doonahaya inuu saxaabadii raaco wixii la faray nebiga iyo saxaabadiisiiba labadooda la faray aayaddaasi waxaa weeyaan wataan ku khatimaye qul hadihi sabiilii adcuu ilى اllah calىa basiira ana waman itabacanii wasubxaana اllahi wama ana min almushrikiin lix masalaa ku jirta qul hadihi sabiilii waxaa weeyaan wuduuxu almanhaj aw almaxaja horta ariiqa aad marayso ya sumad ku dhigo xaggeed ku socota horta soo ma garanaysa haadihi sabiil ariiqa mar marka yaan wax adoo indhalaas ka socon ariiq ka aslamsan oo ka wanaagsan na ma jiro oo jannadii hal dariiq baa jannada lagu tagaa hal dariiq oo qura وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه طريق هذا هو طريق الإسلام وطريق الإيمان وطريق السنة والاتباع طريقة كلية الورعة سوف كان أي روتها الجنة أفر طريق مجرى شيخه وهذا بروح نويري آه ماي ماي ماي ماي وحويان آه حقا سكسو قرية المحوها آه قادرية حقا حكسو قرية صالحية حقا حكسو أحمدية حقا حكسو قرية آه ما اسكو ميل بالغوصة هذا اسكو ميل بالغوصة هذا hadalkaasi wuxuu xusuusiyey mahma ay ingiriisku ay leeyihiin oo ay yidhahdaan all roads lead to rome dariiqyadoo dhan waxay u wada socdaan ay kuay kuu geynayaan magaalada rooma la yidhaahdo marka dariiqadan soo mar ma shaqaynaysa masaladaas haddaad doonaysa janno hal dariiq baa laga soo galaa oo ku geynaya bes hal dariiq baa jira dariiqaasina waxaa weeyaan inaad sidii aan sheegnay aada nabiga raacdo ilahay inaad rumayso raacdo nabiga alai isalatu salaam oo aada saxaabadii raacdo marka horta marka ugu horeysa wuduux almaxaja ayib maxaa ku xiga markaa qodobka labaad waxa weeyaan adcuu ila allah ilaa ninka waa caddaystay cilmigu bartay waa gartay meesha u socdo laakiin walaalihii baa xaggaa u socda inuu soo qabtaa loo baahan yahay adcuu ila allah dadka waxaan ugu yeedhayaa allah adcuu ila allah ikhlaas baa ku jiranaya adcuu ila allah laa ilaa hayrihi adcuu ila allahi laa ilaa hayrihi waad aragtee maan u maranaya sheekh maxamed cabdilwahaab inuu yidhi halka waxaa laga dhansanaya ikhlaas sababtoo ah buu yidhi dad fara badan dadka ugu yeedha dadka ilaahay ugu yeedha fainamaa yadcuu ilaa nafsihi inuu sheekh noqu rabo oo kabaha laga daba qaado oo maarata mxuu ahaa yah soo ma garanaysa inuu wax ku noqdo oo la buufiyo sidii baaluunkii oo kale ya ikhwaan ma jira masaladas miya ma jiro wailaa dadka hadii wax la baro ayaa laorana iska soco ma og tahay abadan adcuu ila allah laa ilaa hayri masaladaas waa masalo labaad wey calaa basiira waa inaad cilmi ku dhisata waxaa dadka ugu yeedhaysa waa inaad cilmi waa inaad hubtaa ay waadix kuu tahay ka wuduuxi shams waxa inay xaq yihiin si aadan berrito lagu odhan dadkii ad lumisay fa awradahum annaar bisa bi'sa wurd almawruud sidii fircawn loo yidhi oo kale ya qowmkiisiibuu hormaray siduu u waday ayuu jahanabo ku sugay soo ma garanaysa dad fara badan baa caynkaasa marka si aad u hubsato in meeshaa dadka ku kaxaynayso ay jannadii tahay waa inaad ku noqo waa inaad noqotaa calaa basiira ayib qodobkaas qodobka saddexaad qodobka afraad waxa weeyaan wa-ayo dadkii dadka ilaahay ugu yeedhaya iyagoo calaa basiira ku sugan alla wuxuu ku yidhi nabiga calayh isalaatu salaam ana waman itabacani bal u fiirsada masaladaas mayo allahu akbar allahu akbar allahuma baarik asalafiyata wasalafiyiin wala yabila ninkii meeshaa ka leexda inkaar baa haysata soo ma garanaysa eeg eeg waxaa lagugu yidhi ana waman itabacani aniga iyo ciddii i raacda يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة ويدعو من اتبعني إلى الله على بصيرة ثم قرنيس طيب انتاس waxa weeyaan waa qodobkii afraad qodobka shanaad waxa weeyaan fa subhanallah dacwada waa inay ku dhisan tahay tawxiid tanziih Allah azza wa jalla عن النقائص qofka ilaahay غeyrkii caabuda ilaahay buu yaraystay ilaahay buu yaraystay ninka mushrigi ilaahay cadamadiisi waa ilaawey subxaanahu wa tacaala soo ma garanaysa nin oday ah ayaan la shaqayn jirnay manaahijta berigaanu muqdisho joognay afar iyo siddeedkii ba waa ismaaciil baa la odhan jiray reer saraag buu ahaa nin aada iyo aada u caqli badanna uu ahaa markaasaa gabadh shaaha noo kari jirtay ayuunbaa afkeedii waxaa laga saari waayey sheekh cali mayow waa waa wadaad malaha koonfurta berigii hore joogi jiray wey sheekh cali mayow bay tirahdaa markay kiciso markay kacayso markay wax qabanayso markaasuu yihi yaayo yaayo la dhihi jir yaayo adiga buu yihi adigu ya adiga shaaha noo kariya haddii markaad shaaha aada qabato aan idhaa maanoy waa gabadh kaloo maano la yidhaahdo oo iyadana wax noo gargaraacda maanoy ka daba tag yaayo shaaha laguma aamini kare shaaha laguma aamini kare ee shaaha la soo kari haddaan idhaahdo ka waran meel baad iga dhacday bay tiri haddee wadaadka aad ilahay ka daba dirtay waa maxay wadaadka aad ilahay ka daba dirtay waa maxay soo ma garanaysa dacwadu waa inay ku dhisan tahay min awal yowm carurkaas ha yeele min awal yowm waa inay ku dhisan tahay tawxiid soo ma garanaysa dacwada aan tawxiid ka bilaaban aan ku dhammaaninna waa faashila dacwo faashila wey idan kaasi waa qodobkii shanaad wey dacwada ka bilow tawxiid haddii lagu yidhaahdo waa la wada tawxiidka waa la wada yaqaana waa okay ma mushkila waa la wada yaqaana lakin ku celinayna ilahay baa ku celiyay soo ma oo wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu muminiin bay ahayn maxaa aaminu looga jeeda soo istamiru maha cala liimaan marka hadduu ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu anana waxaan waxid ullah waxid ullah waxid ullah waan ku celcelinayna sax wala ikhwaan wataas marka dacwa salafiya waxay ka bilaabataa tawxiid dadka waxay ka sifaysaa adraanu shirk waxay jeclaysiisaa ilaahay subxaana wa tacaala iyo muwaxidiinta saxaabadii taabiciin atbaacu taabiciin awliyadii ilaahay ya soo ma garanaysa qodobka ugu dambeeya lixaadna waxaa weya wamaa ana min almushrikiin atabaru min almushrikiina waa manaahijihim in laga barnoodo idan waxaa waajib ah oo aadan sina uga maarmi karaynin sina hadday rajo kaaga jirto inaad jannadii gasho ay rajo kaaga jirto ilahay inu raalli kaa noqdo inaad noqoto marka من أتباع الصحابة وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم
أيها الإخوة والأخوات انتين كل مين محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد